raadinayd famara biha raakibun waxaa soo maray nin raakiba duu shaaratin oo hay-ad leh qaab leh nin qaablaa soo maray duu shaara nin qalabaysan oo hay-ad iyo qurux leh ayaa soo maray fa qaalad waxay tidhi allaahuma allahayow ijcal ibni inankaygan waxaad ka dhigtaa milahu ilaahu ninkaa shaaximane gaashaamanee nidhaamsan ilaahu ka dhig fa taraka sadiha naaskii buu sii daayey oo fa aqbala wuxuu eegay cala araakibi kaa lagu shabahaye laleeya ilahu ka dhig ayuu soo eegay fa qaala wuxuu ihi allahuma laa tajcalnii milahu ilahay kaasoo kale hayga dhigin daetna naaskii bu iskaga noqday uma aqbala cala sadiha naaskii buu iskaga laabtay yamusuhaa waabuu iska jaqaya ninkii dhammaaya hadlay naaskii buu ku noqday uma deetana qaala abu hurayra waxa uu yidhi kaanii waxaad moodaa anduru inaan eegayo ila nabiyi nebiga sala allahu alay wasalam oo yamusu usbacahu fartiisa muusanaya nebigu wuu matalaya fartii buu muusanaya wuxuu leeyahay saasuu dib u muusanayay uma deetana mara biamatin addoon baa la soo mariyey faqaalad waxay tidhi allaahuma allahayow laa tajcal ibni ilaahayow inankayga ha ka yeelin mila haadii tan oo kale fataraka sadiha naaskii buu sii daayey faqaala wuxuu hi allahuma allahyow ijcalnii milaha ilaahu seeda iga dhig faqaalat lo waxay ku tiri ways waraysanayaan walima dalika oo maxaa taa u tidhi qaala waxau idhi araakibu ninkii hore jabbaarun waa mid isla weynaa oo kibraaniya oo min aljabaabira kibraaniyiinta ka midoo ilaahay ka fogaaday wa hadihi lamatu addoontani yaquuluuna waxay leeyihiin saraqti waad xadday sanayti waad sinaysatay walam tafcal saa midna ma yeeline waa qof dumaroo nadiifa ayuu leeyahy marka labada xadiis mid walba waa laba xadiis oo taariikhi ah arrimo muhiimana uu tilmaamaya xadiiska hore abu dar alkhifaari rasuulka ayuu waraysanaya sala allahu alayh waalihi wasalam deeta wuxuu weydiinayaa arrin dhacdooyin hore u dhacay masaajid la aasaaso keebaa ugu horreeyey deeta wuxuu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam almasjid alxaraam masaajidka xurmada leh kacbada ayaa ugu horreeyey oo culimmadu waxay leeyihiin ma waxaa laga hadlayaa masaajiduun mise masjid caalamiya oo caalamka laga yimaado ayuu ugu horreeyey haddii laha masaajidun buu ugu horreeyey qadayaad sax maaha nebiyullaahi aadam ambiyadii oo dhani mid walbaa masaajid buu lahaa uu ku tukado oo masaajid kuma horraynin laakiin masaajid caalamiya oo caalamka o dhan laga yimaado oo loo soo xarka xidho oo loo soo safro ayuu ugu horreeyey nebi ibraahim baa dhisay nebiyullaahi ibraahim baa dhagaxa dhigay waxaa la caawinaya inankiisa ismaaciil waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciil rabbanaa taqabal mina inaka anta samiicu lcaliim xilligaasay dhiseen waa masaajidka ugu fadliga badan salaada lagu tukadaana boqol kun oo salaadood bay la macnatay ayaa la fadlitay boqol kun oo salaadood boqol kun oo salaadood labada ragcadood ay tukataa boqol kun oo salaadood bay ayaa la qiimo tahay wax la dheersan kara maaha masaajidka wuxuu yihahdaa almasjid alaqsa masaajidka fog ee baytalmaqdis ku yaalla weeyaan isaguna wuxuu ka dhigan yahay hamsamiat alfu salaatin kun salaadood ayuu la qiiman yahay sidaa ogeed masaajidkaana waxaa dhisay nebiyullaahi yacquub oo ibraahim awowu ahaa afartan sannadood baana udhexeeyey sida rasuulku leeyahy alayhi salaatu wasalaam markaa masaajidkeen xaramku waa taa la tegayo ee qalbigeenu ku xidhan yahay ee aynu u tukanayno ee shan sana shan goor aynu qaabilayno laakiin masaajidkaa kale muslimiinta iyo jiloocooda iyo liidashadooda iyo ilaahay ka fogaadeen awgeed ayaa ilahay wuxuu gacanta u geliyey abnaa'a alqiraadati waalkhanaasiir qolooyinkii lagu masalay ee doofaarada laga dhigay ee daanyarada loo bedelay yuhuud baa gacanta ku haysata oo mar gelaysa mar hoosta ka xordaysa mar ciidamo gelinaysa mar gaar ka qabanaysa oo muslimiinta u diidaysa say doonaan ka yeelaya maalintay muslimiintu dad noqdaanna waa xoraynayaan laakiin intay saa yihiin wax alla waxay ka qaban karaan ma jirto waayo masaajidkan diin bay ku qabsadeen diinu baana lagaga saaraa laakiin wada hadal iyo cilmaaninimo iyo diin darre iyo wada hadal iyo maarata mufaawadaad horena waa loo qabsaday kristankaa qabsaday xuruubu saliibiya laba iyo siddeetan sannadood bay haysteen kuwan iminka dhowr iyo konton sannadood bay haystaane kuwaasi waxay haysteen laba iyo siddeetan sannadood muslimiinta oo xilligaasoo kala jirecsan bay ka faa'idaysteen siday kuwana yurub uga yimaadeen ba kuwaasna yurub uga yimaadeen markii dambe muslimiintu isku duumeenna way ka xoreeyeen markaa masaajidkaas waa caynkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha sunnadiisa ka mid ah wuxuu ahaa qofka bini aadankii wuxuu iska jecel yahay inuu macluumaad urursado aqoon un urursado waxaase waxaa keebaa horreeyey waxaa siduu u dhacay macluumaad keliya maskaxda u gashada un ma xumo in macluumaad la ururiyaa laakiin waxaa ka muhiimsan waxa adduunyada ku anfacaya iyo aakhirada ku anfacaya inay su-aashaadu ku koobnaato oo ay ku saabsanaato iminka su-aashan uu weydiiyey abu dar su-aal isaga wax badan u kordhinaysa aqoon mooyaane ma fulinaayo deetan rasuulku u wajahay uu jeediyey markuu u sheegay wuxuu doonaayey masaajid baad i weydiisay kii labaad baad i weydiisay laakiin waxaa kaaga qiimo badan salaadu markay ku soo gaadho xaggaad ku tukanaysaa taasaa uga qiimo badan haddaba markaa wuxuu isugu daray tuurabay iyo tu kaloo anfacaysa rasuulku waa saas u yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam xataa haddii la weydiiyo waxay qur-aankaana saa dhiga oo markii la weydiiyey bishu maxaa u yaraataa asxaabta u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ku ya rasuul allah waa innagaasoo dayaxi wuu yaryey wuu kobcaya kobcaya kobcaya wuu weynaanaya haddana wuu yaraanaya un maxay tahay deetana ilaahay baa ka jawaabay iyagu waxay weydiinayaan su-aal falakiya oo cilmulfalaga ku saabsan oo waxyaalaha keenay inay yaraato inay weynaato waxay noqon lahayd in sharax dheer la galo iyaguna umay diyaarsanayn ummad reermihii ka soo baxay bay ahaayeen cilmi noocaasa haddii lala galana dhakafaar mooyaane wax kale kamay faa'iideen deeta waa la leexiyey gebigeediiba yasaluunaka can ilahilla waxay ku weydiinayaan bilaha yasaluunaka can ilahilla qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxaj maxay ku yaraatay maxay ku yaraatay baa ayay weydiiyeen iyana waaba laga leexiyo waxa lagu yidhi waxa ilaahay ugu talagalay in wakhtiyada xajka iyo ballamihiina aad ku hagaagsataan oo kii laba bilood ballamay iyo kii sanad ballamay iyo xajku goortuu gelayo iyo ramadaan ayaa lagu ogaadaa markaa su-aashii faa'iido lahayd jawaab faa'iido la la siiyey tay weydiiyeenna waa laga leexiyey waxay culimmadu balaaqada u yaqaanaana iltifaatu alxakiim qofka xikmadda li inuu qofka jiheeyo kaanama uu ku leeyahay su-aasha jawaabteeda waxba kuu tari mayse mid kaloo wax ku taraysa ayaan kaaga jawaabaya markaa rasuulku wuxuu raaciyey sala allahu calayh wasalam meel kastoo salaadi kugu soo gaadho fasalli ku tuko maxaa yeelay waalarda laka masjid arladu waa inoo wada masaajid ummaddeenna ayay ku gaar tahay waxyaalaha ilaahay ku fadilay ka mid tahay meeshay salaadi kugu qabato ku tuko uun marka laga reebo xamaamiyada iyo xeryaha geela xerada geela iyo xamaamka meesha suuliyada laguma tukado iyo dariiqa qaaricatu dariiq hayweyga ma fadhi ma ku tukanaysid waayo dee naftaada khatar gelaysid halkaa ku tukan maysid laakiin inaha kale waa lagu tukanaya xadiiska abi hureyre waxa uu leeyahay cid ilaahay subxaanahu wa tacaala sunuu adduunkan u dhigay sunnaha u dhiga waa maxay ilmuhu inuu soo dhasho isagoo yar inuu kobco markuu waxoogay jiro laba sano meelaha inuu hadalka midhmidh usoo barto in yar in yar isagoo jajabinaya xaraf xaraf dabeetana uu soo kobco ilaa marka dambe uu dhammaystir maayo laakiin ilmo yaroo dhabta lagu hayo oo naaskii la jaqsiinayo oo yar inuu fajatan hadlo si kadisaa weli hadal cadoo kala dhigdhiganoo faseexa uu ku hadlo saddex unbaa dhacay kitaabkan uu badinaya ilaa afar iyo toban buu imaam sayuudi gaadhsiinaya laakiin badankooda badankooda waxa weeyaan axaadiisteedu may asixin marka laga reebo ka afraad oo ah ninkii ilmihii yaraa ee u darda ee ee u markhaati kacay nabiyullahi yuusuf nabiyullaahi yuusuf ilmihii yaraa u markhaati kacay udhisu waa yaraa walow cumrada qaar ay leeyihiin waxoogay buu leekaa oo ilaa tobaniyo jir buu ahaa laakiin saddexda rasuulku uu sheegay uun aynu ku gaabsanno ka hore waa nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam nabiyullahi ciisa muxuu hadlay mid walba arki doontaan duruuf baa ka hadlisay ilaahay subxaana wa tacaala darfi iyo dhibacdo jirtay ayuu kaga hadliyey duruufta ka hadlaysa waa maxay nabiyullaahi ciisa hooyadii waxay ku dhashay qaab ka duwan qaababka ilaahay ummadda u abuuro oo dadka badankoodu waxa weeyaan waxay ka abuurayiin hooye iyo aabe nabiyullaahi aadamna bilaa abin walaa um isna waxa weeye cagsiga xawaana waxaa la yidhaahdaa waa abun bilaa ummin aabe bilaa hooye ah oo dee nabiyullahi aadam baa laga jeexay ciisana waa cagsiga hooyo bilaa aabba ah waa afartaa noocun waa afartaa nooc sidaa awgeed maadaama uu ahaa mucjiso rabbaaniya oo inashabada oo masaajkeedii ku jirta uun oo qol keliya ku jirta oo cidina uusoo gelin cidna anays arag nabiyullaahi malaku jibriil uu soo galay deetana wax ku akhriyey markuu ku afuufayna ay markiiba uur yeelatay saacadayr kadibna waabay umushay iyadoo isaseetunba u timid reer bani israa'iilna waxay ahayn mahubsato dadaan waxba hubsanin saynu arki doonno mamay hubsane waxay idhahdeen yaa ukhta haaruun maa kaana abuuka imra'a sawin wamaa kaanat ummuka baqiya hiddo umaydaan lahayn xageed ka keentay aabbahaana muu xumayn hooyadaana may aqoone markiiba uu ku qoray ilaa halaankana waxay aaminsan yihiin inaanu nabiyullahi ciisa nebi ahayn ee walad xun uu ahaa ayay aaminsan ilaa halaankan iyagoo haddana xulafaa oo yahuudiya kiristanku isxulafaysanaya ayaa aaminsan inay dileen iyagaa qiranaya waan dillay ilahayna wuxuu noo sheegay inaana dilin ee kii basaaska ahaa ee u basaasayey ayuun baa laga soo dhigay ciise kiibay dileen waxay u haystaan ciise hataa kiristanka u haystaa inay dileen oo la weydileen haddana way taageerayaan waladu zinaa bay ahayn bay leeyihin maryamna waxay leeyihin saaniye ahay taasuu ilaahay ka difaacayay subxaana wa tacaala iyana waa la aamusiiyey way tilmaantay waxaa jira la hadla isaga wuu hadlay inii cabdullahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya ilaahay addoonkiisii baan ahay ilaahay kitaab buu i siiyey nebina ilahay waa iga dhigay وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا واستفاعي ورعد خطبه عد بو سيي oo ku difaacayo maba maba qurqursameyn may qaadanin halkii bay la taageen isagu waa hadlay kow kan labaad waa Turej Turej wuxuu ahaa nin caabida oo qol yar isku xidhay ugu horreyn shareecadeena islaamku caabidnimada noocaasa iyo in qol la isku xidho oo ummadda laga go'o jamac iyo jamacaan la tegin adduunyaha loo shaqaysanin ma ogola laa rahbaaniyata fi lislaam cibaadayso camalkaagana qabso ummaddana kii dhinta iyo kii xanuunsada iyo kii baahan mid walba soo booqo taasaa ugu cibaado fadli badan laakiin ummadii hore u bannaanayd inuu meel isku xidho qol qollad yar buu isku xidhay halkaasuu ku jiray cibaadada waxaa u dheeraa cilmi daro cilmi daro waxbaanu garanay wuxuu kala qaban wuxuu qiimayn kari waaye hooyadii hadalkeeda iyo salaada sunnaha wuu qiimayn kari waaye qofkuna hadduu heerkaa gaadho waa jaahil inuu garan waayo shayadu say u kala muhiimsan yihin hooyada iyo waalidka uu jawaabka loo jawaabo iyo hadal wacan oo la yidhaahdo iyo in loo dheganuglaadaa waa waajib salaada sunniina waa sunne waajib iyo sunna markuu isbarbar istaagana waajibkaa la qaadanaya adoo salaad ku jira sunnaha hooya hadday ku tiraahdo heebaad le waa ka soo baxaysaa ii kaalay xataa salaama naqsan maysid waa daqaaqaysa waayo waa waajib waa waajib isna muxuu yidhi sunnihii si adkayso waliba xadiidka kalaa ka badan wuxuu leeyahay laba goor bay u timi mar saddexaadkii oo uu saddex goorba jawaabi waayey xataa isma odhan markaa tii hore ka baxday bal waxaa tidhaha hooya maxaad u baahnayd tu kalunbu haddana ku daba xidhiidhi saddex goor markay kusoo hungowday ayay iyana cadhootay waa waalid ducada habaarkooduna waa dhaca ducadooduna waa dhacda waa markaa waa dhallinyartu iyo qof kastoo waalidkii nool yahay waa inuu halkaa ku ogaado ducada in halkaa ay ka dhowdahay jannadu halkaa ka dhowdahay hooyada rasuulku wuxu yidhi alayhi salaatu wasalaam aljannatu taxta aqdaami lummahaat hooyooyinka xagooday ku jirtaan cagaa ka dhunko madaxa ka dhunko oo hor joogo waa wax u qabo oo koolkooliyo u naxariiso oo wakaa isaga maxaa lagu hayaa ciqaabkan maxaa ku keenay iyo xumaantan waxa weeyaan raggaas u qiimayn kari waayo hooyada waa abaartanta waxaa tidhi manay sii xumayne ilaahay xumaan ku rid may odhanin waxay tidhi ilaahay ow bal ninkan wanaag buu ku talax tegaye kuwa xumaa ku talax tegay istus ha oo adduunka in xumaan lagu nool lagaga nool yahay ha arko deetna see loo tusayaa reer bani israa'iil ba waxay idhahdeen waa ninka halkan ku xidhan ma fidnayna ma ibtilaynaa ma imtixaanaa hayaan imtixaano maxaanu ku imtixaanaa heblaahyadii xumayd ee quruxda badnayd aynu soo dirno lacag baa way soo siiyeen ninkaa xumee kharib waxaasay doonayaan waa u tagtay wax walba hoslaysay waa u taag weydi dabeetana waxay u tagtay nin raaciyo geel jiro ama xoolo jiro ah wuxuu doonaa jire ayaa u tagtay nafteeday u dhiibtay dabeetana wuu ka sinaystay ilmay qaaday dabeetana waxay tii ninkaasaa dhalay ninkii caabidka lagu ogaa ayaa sumcadda ka xumaysay weliba way sameeyaan ilaa halaankan gaaladu dariiqii bay hayaan waxa laga yaaba qofka quuri waayaan xaasidka inay dabeetana subcadda ka dilaan oo dee beriga jornaal iyo telefishon iyo waxna may jirine berinka waxa bay kusoo qorayaan sawirada xataa imka sameeyaan waxaa laiga sheekaynayey nin caalima oo daaciya oo masar joogay oo ay suldaadka iyo dawladdu ka fadhihi weyday inay u sameeyeen uun gabadhii ugu xumayd isagoo dhunkanan bay combyuter ku sameeyeen jornaalkiiba subaxii kusoo baxay ninkii laga fadhihi waayey ayuunbaa headlineka lagu soo qoray khalaas maas combyuter baa lagu sameeyey wixii lagsla doonaya waa garanaya dhalinyartu waa noocii beriga oo aan combyuter haysan bay ahaayeen waxay yidhaahdeen ninkii jurayj la odhan jiray khalaas gaba sheegatay baa jurayj markaa ilmihii yaraana waa dhashay markaa weliba nimankana nima fudud bay ahaayeen may hubsanin waabay yimaadeen sawmacadda yarana fitr fatir baa u tuureen waxaan miyaad gashay mise maad gelin waa waxa la yidhahdo thawratu shacab ummaddu markay gadoodo gadoodku haddaan la jihaynin waa ku gadoodeen miskiinkii yaraa waa burburiyeen markii dambe way soo dejiyen waacaayeen wax walba waa ku yidhaahdeen wuu markaa ilahay bu isku xulay ilahi un baa badbaadin karaa wuu weysaystay wuu tukaday ilahay badbaadi nin taqiyan waa ilahay ka cabsada khaladkaa yaru galan baa lagu imtixaamayey dabeetana markuu tukaday buu ilahayna aad buu ducaystay wuu gujiyey wuxuu ku yidhi intuu caloosha ka gujiyey man abuuka aabbaha waayo wuxuu dhaha raaci wacdi ilma yarna waa markii ba u garaabeen aanu dahab kaaga dhigna bay idhahdeen dahabna hayga dhigine sumcaddaydii soo celiya sumcaddiisiina waa waa ay hagaagtay waxaa kaloo la mid ah ilmo yar oo islaan reer bani israa'iil ay nuujinaysay ayaa waxaa soo hormaray nin qaab leh oo habaysan oo waxa la isku qadariyay oo dhan leh ayaa soo maray dabeetana waxay tii ilaahay oo ilmahay kaasoo kale ka dhig waayo dadka waxa ku badan waxa dhaldhalaalkay qiimeeyaan hebel waa caynkaa waa nin hadalaqoona waa nin kana waa nin qiimele muuqaalle kan leh waxaasay qiimeynayaan dabeetana wuxuu ihi ilahay waa iga dhigi miskiinad yaroo dulaysan oo la garaacayaa soo martay ilahay kaa ka dhig ilmahayga saa ha u dulaynin ilahay iyaga igala mid dhig hadhowba ay weydiinaysaa maxaa dhacay kaa horena jabbaar buu ahaa ilaahay ka fogaaday tanna waa miskiinad muuminadaoo la dulmiya waxba aan geysanin sidaa awgeed xataa saxaabadii baa ku dhici jirtay nin baa soo galay qaablo hay-ad loo nidaamsan deetna waxay ku yidhahdeen rasuulku wuxuu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam ka warrama ninkaa waxayna ninkaasi xaqiiqun in qaala an yusmac hadduu hadlo in la dhegaysto xaq buu leeyahy oo nin hadalkiisa in la dhegaysto xaq buu u yeeshay hadduu gabar doonana in la siiyo hadduu ergeeyana in ergadiisa la aqbalo muddu iska fadhiya rasuulku cashar buu siinayaa wuxuu barayaa inaanay ahayn muuqaalkee qalbiga tahay nin kaleo miskiin oo muslimiinta masaakiintood ka mid a soo galay kanna ka warrama buu yidhi waxana kale hadduu hadlana inaan la dhegaysan buu xaq u leeyahy hadduu gabar doonana inaan loo jawaabin haddii uu shafaaco qaadana inaan laga dhegaysanin deeta wuxuu yidhi ina hada afdal min milci lardi mila alawal kii hore muggii ardada muggeed kana k ayaa ka fadli badan waa kii hore munaafiq buu ahaa kuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wain yaquluu tasmac liqawlihim kaanahum khushubu musanada qaabun bay hayaane iimaan iyo camal saalixa midna ma hayaan marka waxaa laga rabaa ummadda islaamku inay xaqiiqada fahmaan oo aanay dadka ku qiimaynin kanaa noocaase kanaa noocaase madmuunka ilaahay ma u dhow yahay alle ma jecel yahay diinta ma u gargaaraa ma cibaadaystaa khayrka ma ku dadaalaa in la ku ogaada ayaa fiican lam yatakalam fi lmahdi dhabta kumay hadlin ila alaaatun ciisa ciise kow wa kana fi bani israaiila rajulun nin baa jiray yuqaalu lahu ila jurayj kaana yusalli waa tukanayay fajaathu umuhu hooyadii waa u timi fadacathu waa u yeedhay faqala wuxu uhi ajiibuha miyaan ajiibaa aw usalli mise maa tukadaa faqala waxay tihi allahuma allahyow laa tumitu ha dilin xataa turii ilaa tusto wujuuha almuumisaat dumarka xunxun wejigooda ilaa ha tusto وkاna jurayju fii sawmacatihi qolkiisii buu ku jiray fatacarad lahu waxa usoo banbaxday imra'aة gabadh fakalamatu waa la hadashay faabaa waa diiday faatad waxa u tagtay raaciyan faamkanatu min nafsiha nafteeda ay u dhiibtay fawaladat ghulaama wiil ba u dhashay faqaalat min jurayj bay ku tihi min jurayj baa dhalay faatahu waa u yimaadeen fakasaruu sawmacatahu qolkii ilaabay ka burburiyeen waansaluu waa soo dejiyeen wasabuuhu way caayeen fatawada'a wuu weysaystay wasallaa waa tukaday uma ata alghulaama wiilkii buu yimi faqala wuxuu ku yihi man abuuka yaa ghulaam yaa ku dhalay wiil yahow faqaala araaci ninkaa xoolo jirkaa faqala wuxuu dhaha nabnii laka sawmacataka min dahab dahab ma kaaga dhisnaa qaala laa ilaa min diin dhoobadeedii mooyaane wa kaanad imra'atun gabarh baa ahayd tardacu mid nuujisa turdicu ibna allaha inay yar bay nuujinaysay min bani israa'iil reer bani israa'iil bay ka mid ahayd famara biha raakibun nin wax fuushan baa soo maray duu shaaratin qaab leh duu shaara faqaalat waxay tihi allahuma ijcallii ibnahu milahu ilahay ibna ciidankayga waxaad ka dhigtaa kaasoo kale fataraka sadyaha naaskeedii buu sii daayey wa aqbala cala araakib kii wax fuushanaa buu eegay faqala wuxu uhi allahuma laa tajcalnii milahu ilahu siisaa iga dhig uma aqbala calaa sadyaha naaskeeda buu qaabilay yamuusi isagoo muudsanaya faqaala abu hurayra wuxu uhi kaanii waxaad moodaa anduruu inaan eegayo ila nebiy sal ly slam yamuusu muusanaya usbucahu halkaa waxay culamada qaar ka soo qaataan in wax lagu bara dadka matalaada lafteeda oo rasuulku fartiisii muutanaya wuxuu u matalaya oo u tusayaa siduu u muusanayey oo u jaqayay naaska hooyadii uma mura waxaa la soo mariyay biamatin adoon faqaalat waxay tihi allahuma allahy laa tajcala ka dhigin ibnii inankayga misla hadii tan oo kale fataraka sadya wuu sii daayay naaskii faqaala wuxu uhi allahuma allahyow ijcalnii misla iyadoo kale iga dhig faqala waxay ku tiri walima dalika saas waa maxay qaala wuxu uhi arraakibu kii wax saarnaa jabbaaru min aljabaabira wuxuu ka mid mutakabir kuwa iskibriye ka mid ah wa hadihi alama yaquuluuna waxay leeyihiin saraqti sanayti manay xadin manay sinaysan walam tafcal ilahay waxaan ka barayna ilahay khayrka inaa waafajiyo nimcada ilahay inoo badiyo nimcada inoo shuba ilahay mahadnaqa inaa siiyo subxaana rabbika rabbi lcizati ilaa yowm iddiin ama bacd waxayna ugu dambeeyey xadiiskii jurayj iyo qolooyinkii kale ee dhabta hooyadood ku hadlay ee ilaahay subxaanaه wa tacaala mucjisada ka muujiyey xadiiskayna ugu xigaa waa xadiiska xudayfa can xudayfata ibn اlyamaan radia allahu tacaala canhu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalam yaquul ina rajula nin xadarahu lmowtu geeridu ay ku soo xaadirtay ayaa falamaa ya'isa markuu ka quustay min alxayaati nolol awsaa wuxuu u dardaarmay ahlahu ciddiisii iyo dadkiisii idaa ana mudtu markaan anigu geeriyooda buu ku yidhi fajmacuu lii xataban xaabo iisoo ururiya kasiiran fara badan wa awqiduu fiihi huriya xaabadii naaran dabku huriya dabeeta igu tuura ayaa qadaran xataa idaa akalad laxmii markay hilibkayga cunto wa khalasat ay gaadho ilaa cadmii lafahayga oo lafihiina famtaxashad ay dhuxuloobaan oo ay dambaska noqdaan fakhuduuhaa qaada lafihoo dambasa fadxanuuhaa daqiijiya oo burburiya suma deetna markaa burburisaan unduruu eegta yowman maalin raaxan ay daa riixin maalin dabayl badan eega dabeetana anigiioo dambasaa fadruuhu ku daadiya filyami badda badda ku saydhiya dambaskayga fa facaluu sidii bay yeeleen fa jamacahu allahu tacaala ilaahay baa soo ururiyey fa qaala lahu waxa uu ku yidhi lima facalta daalika maxaad sidaa u yeeshay dardaaranka noocaasa maxaad u dardaarantay qaala wuxu uhi ilaahay min khashyatika cabsidaada fagafara allahu lahu ilahay waa u dembi dhaafay can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam qaal kaanad waxay ahayd banu israa'iila reer bani israa'iil tasuusuhum waxa maamuli jiray alambiyaau ambiyada allah ayaa maamuli jiray kulamaa halaka nabiyun ay kulamaa maata nabiyun halaka halkan waxay ugu jirtaa maata marka mar kasta oo u dhinto nebi khalafahu waxa beddelaya nebiyun nebi kale wa innahu amar yeshaan iyo arrinku wuxuu yahay laa nebiya bacdii nebi aniga iga dambeeya ma jiro wa satakuunu waxaa ahaan doona khulafaa'u madax fayagsuruuna waa badan doonaan qaalu waxay dhahan famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa qaala wuxu uhi fuu oofiya baycata alwal ka hore beecadiisa oofiya ucduuhum siiya xaqahum xaqay leeyihiin fa ina allaha ilaahay saa'ilan wuu weydiinayaa cama istarcaahum cidduu u dirtay ee madaxda uga dhigtay ilahay baa kala xisaabtamaye can abi saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu can الnabiy salى اllahu alayh waali wasalam qaal latatabicanna waad raacraaci doontaan sanana dariiqii aladiina min qablikum kuwii idinka horreeyey tubtay mareen iyo dariiqii baad raaci doontaan shibran bishibrin taaka taako ayaa u dabagelaysaan wa diraacan bidiraac dhudhun dhudhun ayaa u dabagelaysaan xataa low salakuu haddii ay galaan ay low dakhaluu xataa hadday galaan juxra dabbin god masacagalay la salagtumuuhu waa gelaysaan qulnaa waxaanu yaa rasuula allah alyahuudu waannasaara kuwaad u jeedaan ma yahuud iyo nasaaraa qaala faman haddaa waa ayo can usaama ibni zaydin radia allahu tacaala canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam adaacuunu rijsun waa cadaab daacuunku ursila lagu soo diray oo lagu salliday calaa daa'ifatin qolo min bani israa'iila reer bani israa'iila aw calaa man kaana qablakum ama ciddii idinka horraysay ah ee fa idaa samictum bihi marka aad maqashaan biardin inuu arla ku dhacay falaa taqdamuu calayhi ha soo gelina wa idaa waqaca hadduu ku dhaco biardin dhul wa antum bihaa idinka oo jooga falaa takhrujuu ha bixina firaaran minhu idinkoo ka baxsanaya can caishata radi allahu canhuma qaalat sa'altu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ayaan ka waraystay can idaacuuni fa akhbaranii wuxuu ii warramay annahu inuu yahay cadaabun cadaab yabcasuhu allahu ilaahay uu ku sallido calaa man yashaau cidda uu doono wa anna allaha ilaahay casa wajalla jacalahu wuxuu ka yeelay raxmatan lilmu'miniin mu'miniinta naxariis buu uga dhigay laysa min axadin qof ma jiro yaqacu daacuunu daacuun uu ku soo dhacayo oo fa yamkusu ku nagaanaya fii beladihi beledkiisa saabiran isagoo sabraya muxtasiban ilaahay ajar kaga raba yaclamu ogsoon annahu laa yusiibuhu inaanay ku dhacaynin ilaa maa kataba allaahu lahu wixii ilaahay u qoray mooyaane wax kale inaanay ku dhacaynin ilaa hadduu sidaa yeelo kaana lahu waxa u lahaanayaa oo uu yeelanayaa midlu ajri shahiidin shahiid ajarkii ay mid wax la mid a ayuu yeelanayaa axaadiistaa doorka inuu akhrinay xadiiska koobaad ee xudayfa ibnulyamaan waa xadiis tilmaamaya waxyaalaha qofka loogu cudurdaaro hadduu hadal gaalnimo a yidhaahdo ama ficil gaalnimo ah sameeyo ama hadal meelka dhaca sameeyo hal cudurdaaroo ka mid ah ayaa xadiiska ku jira marka sideeda loo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay nin waleya axaadiis badan oo kale a jirto tilmaamaysa oo aad u tafaasiilaynaysa oo kala dhigdhigaysa ninku reer bani israa'iil buu ahaa nin dembiilowa oo iska dembi badan buu ahaa axaadiista qaarna waxayba leeyihiin ninkani wax xun ayuu ku shaqaysan jirayoo wuxuu ahaa tuugga kafanta gurta oo intuu faqo ayuu kafanta ayuu ayuu soo guran jiray deeto waa iibin jiray meel daran bay ka gashay marka sidaasuu ahaa wuxuu is ogaa dembiga uu samaynaya intuu leegaa iyo qof muslinah oo la aasay oo maxaanku idhahdaa ilaahay la hor tegey ayuu isna wax ka dayey oo xoola uu ka doonaya iyo wuxuu baayac mushtariyuu ku iibsado dabeetana wuxuu is ogaa dembiga u galay markuu geeriyo damco ee geeridii ku dhowdahay ee uu dhimanayey ayuu ehelkiisa u yaadhay wuxuu axaadiista kala tilmaamaya wuxuu leeyahay awlaaddiisii walee haddii ilaahay uu ihale ilaahay hadduu i helo uu i awoodo wuxuu isleeyahy ilahay ku awoodi maayo hadduu ilaahay isoo haleelo isoo qabto wuxuu i cadaabayaa cadaab aanuu weligii cid cadaabin ee waxaad samaysaan marka aan dhinto dab soo huriya weyn iguba jiidhka dabku ha cuno lafuhuna markay hurushoobaan burburiya oo tuma markaad tuntaan ee idaqiijisaan maalin dabaylla eegta badhna berriga ku daadiya badhna badda xadiiskeennu badda oo keliyu sheegayaa laakiin xadiiska kale waxay leedahay badhna buuraha badhna berriga caadigaa badhna badda ku daadiya haddii ilaahay soo ururiyo cadaab daran buu cadaabaya wuxuu is leeyahy intaasaad ku badbaadaysa deetana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idhi yaa baxar baday keen intaadii buurahawna keena berriga kalewna keen halkanaa la soo joojiye maxaa kugu kalifay maxaa keenay ficilka noocaasa inaad ku dardaaranto iyaga kuwana ay fuliyaan maxaa kalifay ilahi wuxu uhi khashyatanka waxaan galay baan ogaayo ilaahay waan kaa cabsanayey baqihii uu la dhintay iyo garasho la'aantii iyo cilmi darradii haysay ayaa loogu cudur daaray fagafara allaahu lahu ilaahay wuu dembi dhaaf waayo ninkan wuxuu awooday ilaahay haddii laga madalufiyo la tuuro inaanu helayn waa kufri waa gaalnimo awoodda ilaahay inay xadidan tahay ayuu u qaatay ina allaha calaa kulli shayin qadiir wax walbana ilahi u awoodaa wax ka baxsan karo ka firdhan karaana ma jiraan laakiin maxaa loogu cudur daaray aljahlu garasho la'aan qofka innagayna la mid ah ee muslina ee ficil gaalnimo ah ama hadal gaalnimo ah see kanoo kale yidhaahdana waa la eegayaa hadduu yahay nin miyi iyo meel fog iyo dhowaan soo islaamay oo aan cilmigu ka ag dhowayn hadallada noocaasa waa loogu dulqaadanaya laakiin culamada islaamku waxay caddaynayaan qof magaalo ku koray oo sharciga intaa laga ag akhriyayey oo masaajidadu ay soo gaadhayeen arrimo noocaasa loogu dulqaadan maayo la odhan maayo jaahilnima haysay waayo waxaa u suurtagala oo uu awoodi karaa sida ugu sahlan inuu cilmiga alla barto iyo cilmiga diinta hadduu toos u baran karo iyo hadduu dhegadhegayn karo oo cilmi dhagoodkaa qaadanayo labaduba way ku anfacayaan sidaa awgeed qofku hadduu miyid fog joogo oo uu reer baadiye aan cilmiba arag yahay ama dhowaan soo islaamay labadaa xaalo ayaa loogu dulqaataa ilaahay subxaana wa tacaala makfiradiisa iyo dembidhaafkiisuna wuu badan yahay waxyaala badan sidaa awgeed marka arrimahaasoo kale la arko waa waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa aan lagaga quusanin ninkani waxun buu ka shaqaynayey waxunna wuu ku dardaarmay caqiide xunna wuu aaminay in ilaahay awooddiisu ay kooban tahay haddana ilahay wuu dhaafay waxaasoo dhan oo jira cudurdaarkiisa ilaahay waxaan soo maraynay naxariistiisa iyo cadhadiisa inay naxariistiisu ay haalib tahay oy ka awood badan tahay xadiiska labaad ee abu hurayra waxa uu leeyahay reer bani israa'iil waxaa maamuli jiray kaana tasuusuhum saasa yasuusu siyaasatan asalka siyaasaddu waa maamul innagu siyaasad waxaan u naqaanaa khiyaamu waan siyaasadeeyey hebel siyaasadduu galay beenaalu isu beddelay weeyaan laa asalkeedu waxa weeyaan waa maamulid kaana tasuusuhum alambiyaa nebiyadaa maamuli jiray oo madaxweyneyaal kaleo may lahayne kolba nebi baa ummadda maamulayey markuu ka geeriyoodana nebi kalaa beddelayey sidaa awgeed reer bani israa'iil waa ummadaha ugu badan xagga nebiyada marka la ysku daro yuhuud iyo nasaara walee yahuuddaa usii badan waa intaanay inxiraafin mar kastuu nebi ka dhinto nebi kalaa beddelaya haddii laakiin innaga ummaddeenna hal nebi nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam oo lagu soo gebagabeeyanu leenahay yaa ina maamulaya xadiiska inoo sheegaya halkii waxaa gelaya khulafaa waa nawaab waa kusimayaal waxa weeyaan hawshii rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu ummadda u maamuli lahaa ayay hayaan kol haddii khulafaa la yidhina waxaa laga rabaa meeqaankii rasuulkay taagan yihiin habkuu ummadda u maamulayey sharciguu ku maamulayey qaabkuu ugu naxariisanayey dhibirsanaantii kala nidaamintii cadaaladii wixii oo dhan baa laga rabaa iyaga weli rasuulku wuxuu raaciyay calayhi salaatu wasalaam fayaksuruun way badanayaan cidda iyo camaarkaasi ka badnaanayaan waayo waa ummaddii ugu dambaysayo ilaa qiyaami saaca iyagaa joogaya cidi kama dambayso ummad kale kama dambayso sidaa awgeed nebine nebigeenna kama dambeeyo waxaa soo baxaya madax fara badan hadday bateenna dhaqankooduna uu badanaya oo mid toosan oo saalixa mid qalqalloocan mid diintaba hadduu doono ka fogaado oo ka baxa nooc walba way yeelanayaan deetan saxaabadu su-aal muhiimay weydiiyeen oo hadday rasuul allahu badanayaan nooc walbana ay yeelan doonaan maxaadna faraysaa na tilmaan maxaanu yeelnaa maxaa nagala gudboon qaar badan baa nagu soo bixi doona oo aan qaabkii la rabay u dhaqmayne maxaanu ka yeelnaa rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam fuu oofiya baycata alawal ka hore hadday doonaan waa isku qabsanayaan wayso qaar baa hadday doonaan iska soo dababaxaya midba meel buu goosanaya o odhay anigaa khaliifa anaa amiira kii ugu horreeyeyuun baycadiisa oofiya maa hiya albayca baycadu maxay tahay laakiin inta uu nool yahay kaasaa ayaa lala soconaya rasuulku wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam fuu oofiya baycat alawal acduuhum xaqahum xaqooda siiya xaqooda waa maxay in la adeeco oo waxay ku amraan la adeeco in maalka wixii ay ilaahay xaq u geliyey ay qaadaan oo ah sakada iyo wixii kale amraan in jihaadka lala galo in jimca iyo jamaacada lala oogo soonka xilligay jideeyaan ciidda awaamirtay soo bixiyaane saxda ah in la qaato xaqoodu waa kaa iyagana maxaa laga rabaa xaqii raciyadda ummaddu xaq weyn bay ku leedahay mana aha un niman ummadda la siiyeyoo ummadda qaybhumay helin ee waa khadam innaga iminka markay maamul noqoto qofku muxuu haystaa dalkaa uu haysto iyo dadkiisa iyo hantidiisa laa yus'alu camaa yafcal wuxuu yeelaya cidima waraysato cidi kama dambayso hantidiisa wuu haystaa kanuu halkaa dhigaya kanuu ka qaadaya kanuu baabinaya kanuu saa odhanayo xaqiiqaduna saa maaha waa shaqaale ummadduu shaqaale u yey waa ka ugu dhibaatada badan waa kay ummaddoo dhani hawsheediisa saartay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka xisaaminayo hadduu saa u dareemayana qaabkii cumar ibnu khadaab buu odhan lahaa hadday baqdaad iyo ciraaq hadday ku turunturooto baqali ilaahay baa weydiin lahaa odhanaya maxaa dariiqa ugu hagaajin weyde madiinuu joogaa waa mas-uuliyadda inuu ogaado rasuulkuna wuxuu leh calayhi salaatu wasalaam imaaradu iminka waa macaan tahay maalinta qiyaamana waa nadaama waa qoomamo waxaa kaluu rasuulku u bixiyey calayhi salaatu wasalaam nicmata almurdica wa bi'sati alfaatima wax waxnuujiya oo la jaqo oo la macaansado iyadaa ugu macaan maalinta lagaa afqabtana mid lagaa guriyo ta ugu daran weeyaan afqabarkaasi wuxuu noqonayaa in adduunyada laga afqabto oo kun baa la afgembiyey qaar baa la dilay dabeetana isagoo heedadaabaya amaba la qabtay ama la dilay ayaa meelaha lagu arkaya ama in mawdku yimaado oo dabeetana uu ka soo gaadho mawdkii marka wax maaha lagu tartamo oo xoolo lagu bixiyo oo intaa loo ordoo loo tafaxaydnaadee waa wax laga cararo lakiin imika waxay isu bedeshay in ummaddu ay dhammaantood masabka ugu yar ilaa ka ugu weyn waa loo tartamaya sharciga islaamkuna caynkaa maaha rasuulku wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam qofka naga dalbada maba siino imaarada waayo kan dalbanaya wuxuu u dalbanayuu qabaa waxaanuu ugu ordayuu qabaa waxbuu rabaa inuu yaalo markuu gaadho halkaa hadduu daacad yahay wuu ka ordi laa wuxuu ordi laa wuxuu ogaan lahaa inay tahay eed kol haddaad xil qaado eedna waad qaadaysa sidaa awgeed rasuulku wuxuu leeyahay iyaga xaqa lagu leeyahay allah ka xisaabinaya laakiin idinka kiina oofiya kol haddaad kaagii oofiso khalaas kaaginbaad sugaysaa un kii lagugu lahaa waayo waad gudata xadiidka saddexaad ee abi saciid alkhudri waxa uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa raacaysaan sanan waa dariiq wale dariiqyadii weeyaan dariiq keliya maaha haddii la yidhaahdo dariiq la odhan lahaa xaq buu ahaan laha haddii dariiqi la yidhaahdana waa baatil waayo xaq waa waaxid baatilkuna wuu badan yahay famaadaa bacda alxaqi ila adalaal haddii imika rasuulku odhan lahaa sunnata man kaana qablakum waxay ahaan layd khayr iyo xaq sidaa awgeed sanana buu yidhi dariiqyada waa kun dariiqoo isdhinac yaacaya oo meel alle meelay ku socdaan iyo meelay gelayaan la garanayn qoladii idinka horreeyey dariiqyada jeexaan baad raacaysaan weliba waxaa u raacaysaan shibran bishibrin wa diraacan bidiraac cag baa u eegaysaan inaydaan dhannaba uga leexanin hadday god galaan abeeso god ma- aan idhaahdo masacagalay ama afriyaadilay haddaa gashaanna hadday galaanna waa ka dabagelaysaa godkan maxaa loo sheegay ujeeddadu maaha god bay gelayaan waxa weeyaanuun kinaayatan can ata'asi attaam waxay tusaale u tahay ku dayasho kayra caadiya nimankaasi hadday god isku tutuubaan waayo masacaagaleeda waxaa lagu sheegay god cidhiidhiyay leedahay marka horeba oo iyadu ay isku saameeshay oo aan shay kala geli karin waxaa kaloo la yidhi waa god mutacarija oo sidaa u qalqallooca iyada lafteeda dib bay u gashaa baa la yidhi dib bay u gashaa oo markay gelayso dib bay u gashaa si ha dhowto ay u soo bixi karto waayo haddii ha dhowto gasho meel ay ku soo kala jeesato ma laha iyadubu ku saameeleeyey waa god dayiqa meesha noocaasa hadday isku tutuubaan oo ay galaan idina waa isku tutuubaysaa bimacnaa waxa weeyaan ummaddan waxaa la helayaa qaar daba socda uun M- macnaheeduna ma aha ummadda gebigeeda inxiraafaysa oo gaalo dabagelaysa ma aha waayo hadday saa yeelaan dee mabay ahaadeen khayra ummatin ummaddii ugu khayr badneyd may noqdeen dee ummadu wada baaba'aysa wada raacaysa yahuudiya nasaare ee waxa weeyaan mar walba qaar ku fidnaysan oo la dhacsan oo daba ordaya ayaa la helayaa oo weligood la waayi maayo xilli aynu dhammaanteen tubta ku wada dhacno qaarunbaa xaggaa eegaya weliba rasuulku wuxuu gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam heer la yaab le ayuu gaadhsiiyey wuxuu idhi haddii laga helo reer bani israa'iil mid hooyadii u tegey ummaddana waa laga helaya walaak yuhuud iyo nasaare wax allo wixii lagu arko kuwana qaarunbaa la dhacsanoo ka daba tegaya iminkana waxaynu odhan karnaa waa xilligii ugu badnaa ee laga lala dhacsan yahay waayo joornaaladii bay haystaan idaacadii bay haystaan telefishinadii bay leeyihiin internetya iyo umuuro kale leeyihiin waxay maanta sameeyaan halkanaa markiiba laga samaynaya meel kalea laga samaynaya waa lala dhacsan yahay waxbay isu bixiyeen xidigo xidigo xidigana saasaa loo egaa ha waa lala yaab waxa la talo goormaad gaadhi xidig marka la leeyahay sidaa awgeed waxay u baahan nahay in qofka muslimka ahi mid yar iyo mid weynba inuu ogaado cidda aad laabta ka jeceshahay ayuunbaa loogu soo xashirinaya haddaad tidhaahdo waan ku daydaayo niyow qaabkan aan u dhaqmaa unbaa isku dhacnay waan isku dhacnay oo isna saas umu dhaqmaa ismaanu ogeyn waxaa la leeyahay waxana ay isugu dayateen baa qabtaan waayo qofku qofu uu leeyahay qofku u haysta inuu ka fadli badan yahay ayuunbu ku daydaa miyaa maalin lagu arkay adoo maryo jaadhi walayaasha xidhan may dhacday may dhicin dadka waalwaalan qaabkooda ma u dhaqantaa maya waayo waad ka yaqiiqsoonaysaa maxaad kan ugu dayatay waxaad u aragtaa wax la yaab loo aan cidiba ee gaari karin waayo waxaa la ogaaday qofku qof la siman kuma daydo qof la siman oo waamsan inay wada siman yihiin kuma daydo waamsan waa simanay mid ka hooseeyana hadalkiisa wadaa laakiin kuu ku dayda waa mid is leeyahay waxbuu kaa horeeya oo kaasaana horeeya sidaa awgeed ilaahay wuxuu qur-aanka inugu sheegay dadka mu'miniintii iyagaa sarreeya wa antum laclown idinkaa sarreeya adduunka ku sarreeya aakhirana ku sarreeya weligood baa kaa u bataan ha kaa tiknolojiyad bataan caqiidada haysato ma haystaan iimaankaad haysta ma haystaan niyadda iyo nolosha degan ma haystaan qalbi qabowga ma haystaan ilaahay jacaylkiisa ma hayaan wax alla waxayaan ma jirto su-aalaha ugu basiisan kama jawaabi karaan waxaa la sheegay inay istibyaan sameeyaan ixsaayaad bay sameeyaan ayay joornaalada u sameeyaan saddexa su-aaladay u bixiyeen ee alasila almuxayira su-aalaha laga wareero ayay u bixiyeen su-aalaha laga wareero waa maxay waxa ilmaheenna ugu yara uulada jooga uu ka jawaabayo ha yaa ku abuuray xaggaad ka timi xaggaad ku socotaa saddexaase waxaa u yaqaanaan alas'ila almuxayira baa u yaqaanaa su-aalaha laga wareero ha ha baleg haddaa ilmaheenna yar weydiiso yaa ku abuuray ilaahay waa wa- way way u qariran tahay khalaas dibintay usoo saarantay kuwa noocaasa ayaynu ku dayanaynaa waxaanaad arki kartaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku saaro meel aad iyo aad u dheer oo nadiifa ummaddii kalena dhooqada ay gurguuranayso miyaad u boholyoobi lahayd oo odhan lahayd alla kuwaasi waxay ku jiraan miyaad odhan lahayd mise iyagaad u nixi lahayd oo inaad xadhig u tuurto ayaad ku fikri lahayd keemaad yeeli lahayd inaad iyaga xadhig u tuurto soo bambaaniso gaaladu waxay walaaqanayaan iyo xaaladday ku jiraan iyo caqiida xumada akhlaaq xumada dhaqan xumada ay ku jiraan cid kasta waa og tahay marka iyaga in loo naxo mooyaane in iyagii la bido oo wax la moodo oo loo boholyoobaa waa arrin iimaanka qofka dhaawac ku ah oo caafimaad darro tilmaamaysa inaan iimaankiisu aanu caafimaad qabin saxaabadii way weydiiyeen yaa rasuul allah ciddan aad ka sheekaynaysaa ma yahuud iyo nasaaraa faman buu yidhi hadda waayo faman waxoogay baa ku jirta canaana ma cid kale xadiis kale wuxuu leeyahay faman innaasu ilaa ulaa'ika oo ma cid kalea ba jirta aan kuwa ahayn sidaa awgeed waxaa loo baahan yey in diinta islaamka iyo sunnaha iyo axaadiista iyo salafuna saalix halkay mareen un lagu itaalo oo lagu ila- lays- laysku ilaaliyo ee xadiiska labada xadiis kalena waxay ka warramayaan un daacuunka qadiyadda daacuunka maalin hore aan soo aragnay daacuun marka la leeyahay waa cudur jidhka ka soo baxa oo waaweyn oo busuura oo keena inuu jidhku googo'o dabeetana qofkaasi uu saa ku dhinto innagu kaynu naqaano waa kan eh, la yidhahdo maxay kalooraha isaga laftiisa qofku shahiid buu noqonaya laakiin daacuunkii diinta oo ay taqaaneen maaha kalooraa la yidhaha isaga sidaa awgeed waa cadaab markii koobaad ee ilaahay soo dejiyo ummad reer bani israa'iil ka mid a ayuu ku cadaabay gaar ahaan kuwii lagu yidhi baytulmaqdis gala oo idinkoo sujuudsan gala oo le ilaahay noo dembi dhaaf dabeetna waxay sameeyeen ee, calaamaddii ugu xumayd iyo canaadnimadii ugu xumaa wixiiba waa bedeleen foorarkii iyo sujuuddii waxay ku bedeleen barhida ay ku siqaan barhida iyagoo barhida ku siqaya ayay galeen Ha. xindatun ilaahay dembigii noo dhaafnaa xindatun min shaciirin ilaahayo xabad heeda ayay ku yidhahdeen wixii waa bedelay Ha, xabad heeda waa talaacub waa amarkii ilah lagu ciyaarayo sidaa awgeed ilahay wuxuu ku saleeyay daacuunka wax badan baa ka geeriyooday rasuulku wuxuu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu cadaab ahaayo markii hore kuwaa lagu cadaabay laakiin innaga waxaa laynooga dhigay naxariis iyo raxma shahiid baanu qofka ku noqdaa fadli baanu ku helayaa marka uu soo dhaco ee uu dhul ku dhaco sharciga islaamku wuxuu dhigayaa in la karantiimeeyo oo imka cilmi qoladan cilmiga sayn ee cilmiga caafimaadka ku talax tegay xilli dambe ogaadeen in xanuunada gudbo oo dhan la xidho oo laga ilaaliyo inuu gudbo oo dhul badan gaadho waxaana gudbiya fayraska oo qof qaado oo intuu tago dabeetana uu meel kala tago isagoon sogayn ummaddii kale uu ku faafiyo saa awgeed inaan dhulkaa lana gelin lagana bixin ka gelaya kuwii dhibaatonayuu badinaya ka ka baxayaana wuu sii faafinaya deetee sharcigu wuxuu leeyey yaan lana soo gelin yaan lagana bixin dadkaa ku jiraana lamu bay noqonayaan inuu kugu dhaco oo aad u geeriyooto iyo in ilaahay subxaana wa tacaala kaa badbaadiyo markuu kugu dhacay kadib ama marka hore baanu kugu dhicin kol haddaanu kugu dhicin ama uu kaa badbaadiyo waxaad tahay shahiidun yamshi calaa wajhi alard shahiid soconayaad waayo ajarkii shahiidkaad leedahay waxaad u xidhnayd oo u dadaabo xidhnayd geeri ilaahay baa ku yidhi joog rasuulkaa ku yidhi joog sala allahu calay wasalam qadarkaada aamintoo tidhi ilaahay wuxuu dhaca wuxuu ridaa dhacaya dabeeto waa iska sabirtay sabirka aad sabirtay ayaa xadiisku wuxuu leeyahay ajarka shahiidka aad leedahay haba ku dhimanin haddaad ku dhimatana shahiid baa tahay oo ajarkaa weyn ayuu qofku leeyahay marka waa in lagu adkaysto oo qofku markuu maqlo uu halkaa ku adkaysto عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حديث كوبات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا نن أيا حضره الموت غير أتمي فلما يئس من الحياة مركو نولوشي كنو- ك- كقوستي أوسى أهله عدي سوحو دردارمي إذا أنا مت مركان غيريودو فاجمعوا لي حطبا حابئي أرورية كثيرا فربضا وأوقدوا فيه نارا طبنا كهورية حتى إذا أكل اللحم مركي هيلب كيغ عنتو وخلصت إلى عظمي لفاهيغ أي قادو فامتحشت أي دحلودو فخذوها لفيه قادة فادحنوها دح- دقيقية ثم ذاتنا انظروا إيغا يوما مال راحا طبيل بدن أي دار رياح فدروه في اليم بدك داديه ففعلوا السبيلة فجمعوا الله تعالى إلى بسوء الريي فقال له حكول لما فعلت ذلك وأن محاك وكلف عينك قال أحرم من خشيتك فغفر الله له إلهي وأودم العفو عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تصوصهم وحمامل جري الانبياء وانبياء الهي كلما هلك نبي ملك نبي كغيريودبا خلفه نبي نبي كلا بدلا وانه ارق وحو يحي لا نبي بعدي نبي قدم بيا مجرو او يبدلا انيغا وستكون وحا هان دونا خلفاء خلفاء انيغا يبدشا او وكيليغا فيكثرون وبدن دونان قالوا احنا فما تامرنا محدنا امريسا qaala rasuulku wuxu uhi sala allahu calayh waaalih wasalam fuu oofiya oo ka soo baxa baycat alawal ka hore baycadiisa ka soo baxa uctuuhum siiya xaqahum xaqooda fa ina allaha ilaahay saa'ilahum isagaa ka waraysanaya oo weydiinaya cama starcaahum cidduu racyadda uga dhigay ilaahay baa ka waraysan doonee عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن راعي دونتان سنن الذين من قبلكم كويد كوريي طريقي دودي شبرا بشبر تاكو إيا تاكو ودراعا بدراع دودن إيا دودن حتى لو سلكوا هذي قلان شحر ضب مسع علي قد كيد لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هدواي عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم addaacuunu daacuunku rijsun waa ciqaab Ars- ursila lagu diray calaa daa'ifati min bani israa'iil aw calaa man kaana qablakum ama ciddii idinka horraysay fa idaa samictum bihi marka aad maqashaan biardin arle inuu ku soo degay falaa taqdamuu calayhi ha uga horumarina oo ha tegina waidaa waqaca biardin hadduu arle ku dhaco wa antum biha idinkoo ku sugan falaa takhrujuu ha ka bixina firaaran minhu can caaishata qaalat sa'altu rasuula allahi sala allahu alay wasalam can daacuun rasuulkan daacuunka weydiiyey faahbaranii wuxuu ii warramay inahu cadaab inuu cadaab yahay yabcahu allahu ilaahay u diro calaa man yashaau ciduu doono wa ana allaha ilaahina caza wajal jacalahu wuxuu ka dhigay raxmatan lilmu'miniin laysa min axadin qof ma jiro yaqacu daacuunu daacuunkuu ku dhacayo oo fayamkusu fii beledi dalkiisuu joogaya saabiran isagoo sabraya muxtasiban ilahay ajar kaga raba yaclamu ogsoon annahu laa yusiibu inaanu ku dhacayn ilaa maa kataba allahu lahu wixii ilahay u qoray mooyaane ilaa kaana lahu hadduu saa yeelo wuxuu yeelanayaa midlu ajri shahiid can caaishata radia allahu canhuma ana qurayshan quraysh baa ahamahum waxa ka warwariyey oo ay ka warwareen sha'nu arrinta almar'ata almakhsuumiya gabadha reer bani makhsuum arrinteeday ka warwareen allatii gabadha saraqad waxadday faqaaluu waxay idhahdeen man yukallimu fiiha ayaa kala hadlaya rasuula allahi rasuulka ilahi sala allahu aleyh wasalam faqaaluu waxay idhahdeen waman yajtariu calayhi oo yaa ku dhiiranaya ilaa usaama ibnu zayd usaama ibnu zayd ayuunbaaba ku dhiiran karaa waayo xibu rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam waa wiilkii rasuulku jeclaaye deetna waa u tegeen fakallamahu usaama usaamaa la hadlay faqaala rasuulu lahi sal ll ly slam atashfacu ma waxaad ka ergeynaysaa fii xaddin xad min xuduud illaahi xuduudda ilahay ka mid ah caza wajal uma deetana qaama waa kacay rasuulkao fakhtadaba khudbad buu bilowday uma qaala wuxu uhi inamaa ahlaka waxaa baabiiyey aladiina min qablikum kii idinka horreeyey waxaa haligay annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa fiihim hadduu wax ka xado ashariifu mid sharafli tarakuuhu waa iska dayn jireen waidaa saraqa fiihim adaciifu mid taag daran oon waxba haynini hadduu xadana aqaamuu calayhi alxadda xadkay ka oogi jireen wa ayma allaahi ilaahay baan ku dhaartaye low anna faadimata binti muxamed inantayda faadimo ahi hadday xaddo saraqad laqadactu yadaha gacanteedaan jari laha ku quusto can ibni cumarin ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal baynamaa xilli rajulu nin yajuru uu jiidaayo isaarahu guntigiisa min alkhuyalaa'i isagoo isla dhacsan khusifa bihi dhulkaa lala gooyey fa huwa isagu yataljaljal waa sii labalagdoonayaa fi lardi arlada ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame arlada ayuu sii socdaa can caaishata radia allahu canhuma annaha qaalad waxay tidhi maa khuyira lama doorransiinin rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam bayna amrayni laba arrimood weligii ilaa haddii la doorransiiyana ikhtaara wuxuu doortaa aysarahumaa kooda fudud maa lam yakun isman haddaanay dembi ahayn fain kaana isman hadday dembi tahay kaana wuxuu ahaadaa abcad annaasi minhu ka ugu fog dad halka ugu fog buu ka istaaga xadiiska hore caaisha radia allahu tacaala canhu waxay leedahay quraysh oo dhan waxay sanadkii sagaalaad ee hijiriyada markii maka la furtay sanadka bacdi ayaa gabadh makhsuumiyada bani makhsuum waa labada qabiil ee quraysh ugu badan bani cabdimanaaf oo rasuul ka dhagtay calayhi salaatu wasalaam iyo bani makhsuum oo qoladii abijaal ka soo jeedaya waxaanay ahayd laba qabiiloo quraysh oo dhan ay qurayshi kor eegto oo sharaf badan gabadhaasaa lagu helay oo ay ku caddaatay inay wax hadday deetana dadku wax kama dhammaadaane waa laysu tegey waa laysku ororday waxay idhaahdeen ceeb baa maanta inoo soo hoyatay iyo inaan ceeboobin arrinkaa lagu guntado gabadh quraysha oo maqsuumiyada oo gacan la ceeb bay nagu tahay ceeb bay nagu tahaye arrinkaa ha laga gaadho oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaanu fulinin ean gacanta la goynin ha laga gaadho deetna waxay dhahen oo yaa ku dhacaya way is ogyihin qudhooda waxbaa yar dareensan yihiin way dareensan yihiin waxaa lagala hadlayaa inuu yahay wax culus waxay dhahen cid ku dhacaysaa ma jirto aan ka ahayn usaama ibnu zayd waayo usaama waa inaan rasuulku jecel yahay aabbihiina wuu jeclaa hooyadiina wuu jeclaayo hooyadii baaba soo korisay umu ayman ayaa rasuulka soo korisay sala allahu caleyh wasalam marka wax badan baa isku biiray waana nin da'yar oo haddii odayaal waaweynoo culculus u yimaadaan si yar baa looga dhaadhicin karaa arrintan waa fududahay adiga waxaan ahayn oo muhiim oo waaweynay u tag waxa weeyaan waa la diri karaa sidii bay yeeleen usaamana waa burkaba bahalkama filin wuu u tegey wuxu uhi yaa rasuula allah arrinka noocaasa hala baaji aad buu rasuulku u cadhooday atashfacu fii xaddi min xuduud illaah maxad ilaahay soo dejiyey ayaad ka ergeynaysaa wax ilaahay yidhi ha la fuliyo aad leedahay baaji arrinkaad ila timi waa noocee intii kumuu gaabsane wuxuu ogaaday saxaabigan da'da yar inaanay ka soo fulin arrintu inay ka daba weyn tahay oo laga dambeeyo oo cidi ay ka ballaarhantahay arrintu dabeetana masaajidkuu ka kacay wuxuu u sheegayaa dhacdooyinkii ummadihii hore halligay wuxuu yidhi ummadihii hore gaar ahaan reer bani israa'iil ayaa waxay sameeyeen waxa la yidhaha istiwaajiya kala midabayn iyo kala miisaamid dadku inay kala miisaan noqdaan oo midna halka miisaan loogu beego ka sharafta leh ka aan sharafta badan lahayna isna miisaan kale loo sameeyo oo ummaddii laba kafadood lagu kala rido taasna cadaalad darrada ugu weyn waxay sameeyeen waxay samayn jireen ka magaca iyo maamuuska ku leh waxay odhan jireen waa ninku waa nin weyne bal xal ha loo raadiyo qiil inagu waa naga odhan jir qiil ha loo raadiyo qiil bay u raadin jireen ka kalena qiil ma leh miskiin baa miska la fuulo leh ah kaasaa markiiba hee isagoo cid iyo ciirstoona ma laha waa lagu fulinayaa waa lagu fulinaya dabeetana tii baa keentay in ilaahay ciqaabo subxaana wa tacaala laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam cadaalad buu ugu quskooyey wuxuu leeyahay faadima binti muxamed oo ah sayidatu nisaa'i ahli ljanna dumarka ahlujannaha oo dhan sayidadoodii boqoradooda oo nebiyullaahi maxamedna ka soo jeedaa hadday xaddo xaasha wakalla maba xadaysee hadday dhacdo qudhaantay ku quus iyadaan gacanta waa jaraya waayo xukun aan leh xukunka ilaahay ma yaqaano kan ka leexi ma aha dee cagaftan innagu aynu hor kacnayn lena xaafadana waa masaakiine kanna waa hebel hebele dhinaca uga durki laa waa alfu kalla qaanuunkan eegaya dadka kale eegaya ma aha xukunka ilaahay waa kaa waa nooca sidaa awgeed xukunka sariqadu waa caynka laakiin waxaa muhima in la ogaado ilaahay subxaana wa tacaala iyo gaalo meelaha joogta keebaa u naxariis badan ummaddiisa ilaahay subxaana wa tacaala waayo sariqadani ilaah xukunkaa uu ka jideeyey xukun ka naxariis badan oo ka cadaalad badan oo ka munaasabsan la heli maayo markay damceen inay wax kala keenaan maxay keeneen in lix biloodoo xadhiq la xidho waxay soo kordhiyeen waa la arkay maca daalika ma ku joogsatay mise waa sii baabatay way sii baabatay way sii baabatay sidaa awgeed xukunka ilahay wax ka wacan ma jiro laakiin maxaa jira maxaa lagu jarayaa waa inuu xad mucayana gaadhaa waa inuu saddex diinaar gaadhaa qiyaastii waa qiimo waxoogaya oo hadduu xabad beeda iyo hadduu xadhig yar meel ka xada iyo arrimaha laguma gooyo nisaab bay leedahay waxay leedahay in shuhuudi jiraan ama shaygii laga helo ama u qirto saddexaa mid ka mid a iyo inta aan amiirka loo geynin haddii laga cafiyana la jari maayo iminka gabadha intaan rasuulka loo geynin haddii laga cafiyo lama gooyeen oo rasulku wuxu lah alayh salaatu wasalaam tacaafu lxuduuda waar xuduudda iska cafiya intaanay imaamka gaadhin kol hadday qaadiga gaadho khalaas meel laga soo noqdaa ma jirto intaa hore xakiim bnu xusaam ayaa wuxuu keenay nin addoona oo duruuc ka xaday duruucdan birtahay dagaalka deetana rasuulku u keenay markii la soo diyaariyo u qirtay ee la damcayn la gooyo ayuu naxay u yihi yaa rasuul allah waan cafiyey su yihi maya cafidid hore intaan idii keenin intaan idii keenin maya cafidid kol hadduu soo gaadho halkan halkana waa goobtii lagu fulinaayey ha waa goobtii lagu fulinayey wax hadhay ma jiraan ummadduna markay sidaa u midaysan tahay ay is og yihiin mid walbaaba in xukunka lagu fulinaayo cadaalad bay noqonaysaa laakiin kanaa siyaasi iyo kanaa wasiire iyo waa xildhibaano waxa weeyaan wuxuu haystaa xasaana ha isaga lama taabto ha ilaa xasaanada laga qaado oo xurmada iyo laga xayubiyo sharafta lama taabanayo laa xasaana waxle ma jiraan faadiya binti moxamed hal kaana cindaha xasaana miyay lahayd faadima ma faadima ka fadli badan yihin waa in xukunkaa ilaahay fulaa-uun xadiiska kale wuxuu tilmaamayaa lebiska gaar ahaan ragga rag iyo dumarku waa kala leeyihin ilaahay subxaana wa tacaala iyo kitaabka alle iyo sunnaha rasuulku dumarka waxay u sameeyeen maryo dheer oo jidhkooda wada asturaa marka laga reebo labada calaacalood iyo wejiga waxaana taaka ayay ka hoosaynayaa jidhka cagahooda walow saxaabiyaadka qaar ay dalbanayaan dhudhun in laga hoosaysiiyo laakiin raggana inuu noqdo nisfu saaq ka ugu fadli badan hadduu ka qarmi waayana inuu qur-aantaa gaadhsiiyo oo aanu ka hoosaysiinin kutiba alqatlu walqitaalu calayna wa cala alghaaniyaati jaru duyuuli ayuu lahaa rag ahaan waxaana lagu waajibiyey dagaal iyo in diinta loo jihaado dumarna waxaa lagu waajibiyey inay marada jiidaan oo xaynka jiidaan adduunka laakiin upside down wuxuu noqday maqluub oo aragteen ninku tay buu soo xidhan ilaa halkaasuu xidhaya waxa laga madaxiina inuu cumaamad ku xidho ama koofiyad geliyo ilaa kabihii ilaa buurhkii meel yaroo ka muuqataana ma jirto isagii baa labada calaacalood wejigu muuqdaan gabadhiina dhuunteedii iyo madaxeedii iyo cagaheedii iyo bawdiheedii hee waa bannaanka waa kii laga rabay waa la qallibay waxana waxaa ku ballanqaaday shaydaan shaydaan baa ilaahay ka hor ballan qaaday oo idhi ilaahayow waxay labiskaan ka siibayaa hawsha muhiimadda koowaad u qaatay waa taa welina wuu wadaa kolba wuu ka siibayaa kolba wuu wadaa dalaca kana ka dalaca haddana kii hore waa uu waabu asturnaa ilaa la gaadhay iminka inay jiraan qolooyin yuruba oo ay u bixiyeen dabiiciyiin la baxay dabiici waxay idhahdeen annagu waxan iyo culayskan iyo waxaan ma awoodno ilaahay muxuu nagu abuuray annagoo qaawan sideenii aanu ku noqonno waxaan bini aadamka isa saaray culayskan ha culayskan bini aadamka isa saaray sidii ilaahay nagu soo ma mid baan nigtayna xidhnaa maalinta soo dhashay sideenii hore aynu halkaasi marayaan waa shaydaankii oo intii ugu dambaysana ka tuuray ah intii ugu dambaysana waa uu ka tuuray subxana wa taala sidaa awgeed raggii waxay noqonaysaa laba xaalo shullahan uu dhigayo inuu u dhigay khuyalaa'an kibir iyo isqaadqaad buu shullaha u jiiday kaa layskuma khilaafsano culimmadu inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka cadaabayo intaa ka hoosaysa boqonta ee laga cadaabaya laakiin haddii uu iska sii daayey ama ay ka dheeraato uu ka dhacba surwaalku ama ka dheeraado kaasay culimmada isweydiiyaan qolo waxay leeyihin maya kuwaasunbuu la mid yahay kol hadduu ka hooseeyey maa asfala min alkacbayni fa fi nnaar qol waxay leeyihin kol haddana may khuyalaa ka ahayn abubakar book ilaa ya rasuul allah miskaanan lahayna way iga siibataa suu rasuulku uhi maya adigu ma tihid mid khuyalaa ha sidaa awgeed kol haddii lagugu muroosanyeyba ma la cadaabaya ma la cadaabi maayo maxaaba kuu geenaya yaan qur-aantaasun aanu kuu dhaafin mid kale marka la eego waxaniba waxa weeye waa khasaare waxaad arkaysaa maradiiyo buurhkiisii loogu joogsanayey surwaalkiiba xagga hoose ka googo'ay iyo boodhka uu soo qaadayo yaani haddii kabaa buurka a dhaafto maxaa hadhay nijaasta ay soo qaadaysana wax kaa daahirina ma jiro sidaa awgeed waa in layska ilaaliyo oo guntigaasi iyo waxa la xidhan yahay hadduu khamiis yahay hadduu macawiis yahay hadduu surwaal yahay waa in intaa lagu daayo ninka khuyalaagaana waata lagu cadaabay in ilaahay subxaana wa tacala dhulka la jaro dabeeta waa sii soconaya ilaa yowmi alqiyaama xadiidka caaisha waxa uu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii la dooransiiyo laba arrimood wuxuu dooran jiray ka fudud haddaan ka fudud dembi ahayn weligiiba isma cuslayn jirin hadduu dembi yahayna ka ugu fog buu ahaan jiray marka waa dabcigii rasuulka waxba iskuma cuslayn jirin can caaishata radi allahu canhuma ana qurayshan ahamahum waxaa mashquuliyey sha'nu lmar'ati almaqsuumiya gabadhii maqsuumiyad ahayd allatii saraqat faqaalu waxay dhahn man yukalimu fiiha rasuula allah rasuulka alla yaa la hadlaya faqaalu waxay dhahn waman yajtariu calayya ku dhiiranaya ilaa usaama ibnu zayd xibu rasuulillaahi weeyi fakallamahu usaama la hadlay faqaala waxa u ihi atashfacu ma waxaad ka ergeynaysaa fii xaddin min xuduud illahi caza wajal uma deetana qaama waa kacay fakhtadaba waa khudbadeeyey uma qaala waxa uhi inamaa ahlaka waxaa halaagay aladiina min qablikum kuyiidi ka horreeyey annahum kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa fiihim hadduu xado ashariifu ka sharafta lay tarakuuhu waa ka tegi jireen waidaa saraqa fiihim adaciifu mid taag daran oon waxba ahayn oon waxba qiimo lahayni hadduu waxadana aqaamuu calayhi lxadda xadkay ka oogi jireen waaym allahi ilahi baan ku dhaartee low anna faadima binti moxamed saraqad hadday xadi lahayd laqadactu yadaha can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasula lahi sala allahu alay slam qaal baynamaa xilli rajulu nin yajuruu jiidaya isaarahu guntigiisa min alkhuyalaa'i khusifa bihi waa lala gooyey fa huwa isagu yatajaljalu waa sii labalagdoonayaa fi lardi arlada ayuu kusii labalagdoonayaa ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame can caishata annaha qaalat maa khuyira lama dooransiinin rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam bayna amrayni laba arrimood ilaa haddii la dooransiiyana ikhtaara wuxuu doortaa aysarahumaa kooda fudud maa lam yakun isman haddaanu kaasi dembi ahayn fain kaana isman hadduu dembi yahay kaana abcad annaasi minhu can jaabir bni cabdillaahi radia allahu tacala canhuma qaal lamaa xufira alkhandaq markii khandaqa la qodaayey ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka waxaan ku arkay khamasan gaajo fankafaytu waxaan u laabtay ila imra'atii gabadhayda faqultu waxaan ku uhi xaaskaygii hal cindaka shay-un wax ma haysaa wax cunto ah fa innii ra'aytu waxaan ku arkay rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam khamasan shadiidan gaajo daran fa akhrajat ilaya waxay ii soo saartay jiraaban kolay fiihi au ku jiro saacun min shaciirin afar xantoobo oo waaweyn oo shaciira saac waa kaa walanaa waxaanu lahayn buhaymatu neef xoola ah oo daajinun guri ogolah oo guriga iska joogta neefkii yaraana fadabaxtuha waan gowracay wadaxanat ishaciira shaciirtii iyo haadiina way ridiqday fafasictu waxaan u dhaqaaqay ilaa canaaqii waxar bay ahaydoo waxartii yaraayaan gowracay ayaan xaggeeda u dhaqaaqay waqadactuhaa waan jarjaray fii burmatiha dherigii baan ku googooyey uma deetana wallaytu ilaa rasuli lahi sal lla ly slam xaggaa iyo rasuulkii baan ku noqday faqaalad waxay ku tidhi xaaskii laa tafdaxnii ha igu fadeexadaynin birasuuli llahi sala alla alay slam wa biman macahu war waad aragtaa waxaanu samaynaye ha igu fadeexadayninoo dad badan ha keenin faji'tu waan u imi fasaarartuhu waan la faqay waan la xashashaqay faqultu waxaan kuhi yaa rasuula allah dabaxnaa buhaymatan lana neef yar baanu gowracanay wadaxannaa waxaanu ridiqnay saacan min shaciir waxooga yaroo heeda oon cid badan ku filayn oo kaana cindanaanu haysanayna waan ridiqnay fatacaal anta adigu kaalay wa nafarun macaka iyo dhowr qof oo kula jira uun oo aad istilaado kuwaasa ugu baahan ina mari intaas ku filaya fasaaxa nabiyu sala allahu calay wasalam nebigu qaylaabuu ka waray yaa ahla alkhandaq ciidankii dhammaa inna jaabira ninka jaabir la yidhaah qad sanaca wuxuu sameeyey suuran sooryo faxaya halaa bikum ina mariya waa kun nin kun nin ayaa dherigii yaraa loo soo kaxeeyey faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam laa tunsilanna ha dejinina burmatakum dherigiinna ha dejinina jaabir buu sii farayaa walaa tukhbisanna ha ha dubina cajiinakum cajiinka xataa ajii'a ilaa aan imaado ha sii dubina dherigana ha dejinina faji'tu waan imi wa jaa'a rasuulu llahi sala allahu calay wasalam yaqdumu nnaasa dadka horkacaya xataa ji'tu imra'atii ilaa aan xaaskayga u imi faqaalad waxay tihi markaan warkii u warramay bika wa bika canaan bay dabada u qabatay adigaa igu wacan adigaa sidan adiga kana faqultu waxaan ku idhi qad facaltu waan yeelay alladii qulti farriintaadii fartay waan yeelo rasuulkii waan u xanshashaqay laakiin muu yeelin faakhrajat lahu cajiinan cajiinkiibaa rasuulkii waa soo gaadhay meeshii cajiinkii baa u keentay fabasaqa fiihi waa ku tufay barakadii wa baaraka waa barakeeyey uma camada wuxuu u dhaqaaqay ilaa burmatinaa dherigii fabasaqa fiiha wa baaraka uma qaala wuxuu idhi idcii u yeedho khaabisatan dumar kula dubana u yeedho faltakhbis macaka ha kula dubaan waqdaxii ka dhur min burmatikum dheriga uun ka soo dhur walaa tunsiluuha ha dejinina dheriga dabka ha ka qaadina ee ka soo gura uun wahum alfun kun bay ahaayeen fa aqsimu billaahi ilaahay baan ku dhaaranayaaye la akaluu waa cuneen xataa tarakuu ilaahay ka tegeen wanxarafu ay ka dhaqaaqeen wa inna burmatana dherigayagii la taqidu waa ay karaysay kamaa hiya sideedii ayay u karaysay wa inna cajiinana cajiinkiina la yukhbas waa la dubayey kamaa huwa siduu ahaa mucjisa ilaahiya mucjisa nabawiya mucjise la yaab leh ayaa meesha ka dhacday oo waxyaalo badan culimmada ay kala soo baxaan ugu horrayn khandaq bay haydoo aad baa loogu rafaaday qabow iyo gaajo iyo baqe ciidankii laga baqanaya inay soo gaadhaan ayaa ummadda isugu darsamay rasuulka markii loo soo cawday la yidhi ya rasuula allah saxaabadu gaajaanu dhagax caloosha ku xidhannay laba dhagax buu tusay labaan ku xidhanay anigu jaabir wuxuu maray rasuulka calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisaa madax maray markuu arkay rasuulka oo aad u gaajoonaya wuu ishayn kari waayey fasax buu qaatay yaa rasuula allah aan xaafad reerkii gaadho wuu gaadhay wax kalena u gaadhi maayo